bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastooo aad ku sugan tihiin waa maalin arbaca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay lixii labaatanka bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ciidamada etoobiya ee howlgalka qaybta ka ah midowda afrika ee amisom ayaa lagu eedeynayaa howlgalka qaabkaay u joogaan dalka soomaaliya awood ka dheer inay u isticmaalaya shacabka soomaaliyeed iyo qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya xilli la sheegay gobolka gado inay u diideen inuu gaaro xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sidoo kalena waxaa la sheegay inay galeen arrimo la xiriira ciidamada etoobiya gobolkaasi gado gaar ahaan isbeddelka lagu sameeyey maamulkii halkaasi uu sameeyey maamulka jubbaland xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabay maxamuud cali magan qaybna ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo loo diiday gudaha gobolka gado gaar ahaan garbahaarey ayaa waxa uu sheegay in ciidamada etoobiya qaabka ay u joogaan dalka soomaaliya uu ka baxsan yahay midka nabad ilaalineed ee u joogaan wadamada ka socda lixda ciidamada ka socda lixda lixda dan lixda dal ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ee ay ku joogaan gudaha dalka soomaaliya ciidamada amisom ah dalka soomaaliya fers oo preferensiga ay kusoo galeen ah inay la dagaalamaan iyagoo kaashanaya ciidamada soomaaliyeed shalay somaali national armiga iyagoo kaashanayay in ay kala dagaalamaan cadowga ama al-shabaab hadda si loo in ay aqoonsi ka u degaan wax maamuladooda hoose iyo dadka dalka xukumi lahaa iyo dadka dalka mas-uuliya u ahaa iyo dadkii goolka u dhashay waxaa taalaan lahaa yidhaha ma imaanayaan wax walba intay sameeyeen soo dhaafeen dacyada wey midda ciyaar kale oo la qaaday waaba waa tuslay oo wasiirkana waa gudaha iyo ra-iisal wasaaraha iyo kulliba u geynay dee mar intaas ka badan de wax kale oo la samayn karin maba jiraanba waxaana ay samaynahayaan waxa hadda aysan ahayn wax ay gar ku leeyihiin qolada samaynayso ciidamada etoobiya iyo saraakiisheeda in aan markaas anaga mas-uuliya balaatagno iskale aggeynaa dira war dadka kan sharcigaad ku bedeli kartaa terms of reference sharciga ku joogtaa balnatus dadka kalena waa dadka mas-uuliyiinta ah haddii wax laga saxayana adinka madaheedeen annaga iyo dowladda soomaaliyeed iyo baaska leh waana dhowraa waxa ciidamada etoobiya meesha ay ku joogaan ma ay ku joogaan inuusan ahayn magaca hadda ku howlgaleen oo ah midka hadda ay dadka ku daba ku diidahayaan mas-uuliyiinta ama ay kuwa ku bedeleen hadalka xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay jireen eedeymo dhowr ah oo loo jeedinayay ciidanka nabad ilaalinta ee ka socda waddankaasi etoobiya taasoo la xiriirta eedeymahan kaga imaanaya bulshada qaybahooda kala duwan ee kasoo jeeda gobolka gado iyo qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenkii ahlusunna waljamiica ayaa qaab damiina looga sii daayay magaalada cadaad oo ka gadaal markii maalin ka hore ay xabsiga dhigeen ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenkii maamulka ahlusunna waljamaaca ee looga dhawaaqay dhowaan degmada dhusamareebe cabdulaahi diirshe daacad ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada cadaado iyadoona lagu sii daayay qaab damiin ah oo ay qayb ka ahaayeen damaanadana inuu ka tanaasulo waxyaabaha uu ka midka yahay sidoo kalena inuu joojiyo cayda inta badan warbaahinta uu ka sii daayo asigoona sidoo kale loo sheegay in mardaba aanu gudaha usoo geli karin magaalada cadaado ee xarunta maamulka ku-meelgaarka ah ee galmudug waxaana markii u tagay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliyana shir jirayd oo halkaasi ku qabtay kaga hadlay ama ku faahfaahiyey sababaha la xiriira xeragiisa asigoo eedayn dusha kaga tuuray ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka soomaaliya nidaamkaiyo xeerka marka laga hadlayo iyo qawaaniinta xorriyatulqowlka qofka bini aadamka laga hadlayo anugu ciidanna shaqo kumaan lahayn qorna shaqo kumaan lahayn cidaan wax ka biyeyna ma jirin oo beersumaday cidaan wax ka biyey ma jirto hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya xaqdooma laha aniga inay cadaado igu xirto waayo shaqadeeduba maaha cadaado waxa weeye waxaa ka shaqaynaya waa federal system ama waxa weeye habka wadaag la yidhaahdo oo maamul goboleedyo dawli ah oo madax bannaan oo ka madax bannaan dowladda federaalka weeye marka cadankaasi waxaan isleeyahay xeerkii iyo nidaamkii qaran ahaa iyo midkii heerka gobol ahaa ama degaan ahaa intaba waa lagu khaldamay waxaana isle waxa arrinkaa isaga ay gartay waa ciddii khaladka gashay ama mar laba khaldaan gelin jiraan cadaadama imaan karta cadaado shaqadeydii waa taallaa waa midaan xeelka u qaaday waa midaan xalka u raadinayo waa midaan xorriyadda iyo
arrintan ayaa ah mid sii murjinayso dadaaladii nabadeed ee ay wadeen maamulka dowlad goboleedka galmudug ee ahaa in laisku soo jeeda dhinacyada kale hirdoosan ee ka tirsan maamul goboleedkaasi xilli ahlu sunna waljamaaca ee eedeymo dhowra ka tabanaysay dowladda federaalka iyo sidoo kale maamulka uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guleed halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer jaamacadda carabta ayaa walaac waxa ay ka muujisay muushinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya iyo hiigsiga ayadoo beesha caalam ka tilmaantay in arrimahani ay yihiin kuwa sii luminaya haatan doorkii dowladda looga fadhiyay ee ahaa qaabka doorasho ee ka dhici karta gudaha dalka soomaaliya safiirada jaamacadda carabta ka jooga magaalada muqdisho ayaa kulan la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya shalay gelinkii dambe kuwaasoo kala hadlayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud siyaabaha looga gudbi karaa caqabadaha haatan taagan waxayna sidoo kale la tilmaamay in kal hore kulan ay la qaateen qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya haddaba kulanka markuu soo ilaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay daa-uud aweys oo ka mid ah xafiiska madaxweynaha soomaaliya ahna afhayeenka madaxweynaha kaasoo ka hadlayay bal kulanka iyo waxyaabaha ahmiyadda u lahaa ee lagaga hadlay inta uu soconayay
dabcan arrimaha ugu waaweynee diradda lagu saaray kulankani waxaa ka mid ahaa dowrka jaamacadda carabta ay ka qaadanayso arrimaha dowladka soomaaliya iyadoo danjirayaasha jaamacadda carabta ay halkaas ka caddeeyeen in ma walbay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan amaba ay sii xoojiyaan taageerada la siinayo soomaaliya ha noqoto dhinaca dowladka arrimaha dhaqaalaha siyaasadda amniga arrimaha bulshada iyo wixii kaloo baahiyaha ee markaasi soomaaliya u baahan tahay weliba waxa ay sii dheeraadeen in ay doonayaan in soomaaliya gacanta siiyaan barnaamijyada la doonaya in lagu gaaro hiigsiga labada kun lix iyo tobanka ay ka mid tahay in waddanka doorasho inay ka dhacaan dabcan danjirayaashu waxa ay kula dardaarmeen soomaalida in ay ka fogaadaan wax alaale wixii dilaaf ku keeni kara amaba dhibaato ku keeni kara barnaamijyada hiigsiga labada kun lix iyo tobanka waxaana sheegeen in ay jecel yihiin in soomaalida ay wax walba uu hadal ku dhamaystaan waqti haatan harina uu yahay waqti aada u yar oo aan markaasi ku filayn in amaba khilaafaadyo amaba waxyaabo aan ugu jirin soomaalida lala yimaado marka guud ahaan kulankaasi waxa uu ahaa kulan labada dhinac ay si wanaagsan isku afgarteen madaxweynahana uu ka maaliyey doorka wanaagsan ee jaamacadda carabka kaga jirta arrimaha soomaaliya gaar ahaana taageerada joogtadaha ay u fidiso soomaaliya
waxaan weli la ogeyn halka iyo sida uu ku saldhiga karo xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mooshinka ka dhanka madaxweynaha oo u muuqanaya mid haatan sii liicaya maadaama lala sheegayo in xildhibaano ka tirsan xildhibaanadii mooshinka keenay qaarkood ay ka tanaasuleen iyadoona qaar kale ay haatan ku cadiidinayaan guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya in si deg dega loo horkeeno golaha shacabka loona qaybiyo ayna bilaabato dooda mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya xaaladda ayaana u muuqanaysa mid haatan aan sahlanayn maadaama sidoo kale looga fadhiyo kadib laba-iyo toban bilood in la gaaro doorasho ka duwantii sanadkii ka dhacday magaalada muqdisho ee lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoonka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyo lagu soo xulay sidoo kale xubnaha baarlamaanka waana arrin haatan looga fadhiyo dowladda soomaaliya inay hore usii jaanqaado xilli sidoo kalena ay jiraan khilaafyo dhinkeeda ah oo haraynaya arrimaha siyaasadeed ee looga fadhiyo dowladda soomaaliya iyo sidoo kale hiigsi laba haween soomaaliya oo kal hore maxkamad ku taalla maraykanka ay ku xukuntay xabsiyo kala duwan ayaa waxaa la sheegayaa haatan in laga diiday raaxfaan ay doonayeen inay ka qaataan xukunno kala duwan oo lagu riday haweenkani haweenkan ayaa waxaa lagu eedeynayay inay ka mid yihiin al-shabaab waxaana kal hore lagu xiray magaalada minsota ee dalkaasi minneabolis ee dalkaasi maraykanka waxaana la sheegayaa sidoo kale haweenkan oo lagu kala magacaabayay aamine faarax cali oo ku xukumay labaatan sano iyo sidoo kale xaawo maxamed xasan oo ayana lagu xukumay toban sano ayaa la sheegay ama lagu eedeeyey sanadkii in dhaqaale ay u aruurinayeen ururka al-shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka soomaaliya haweenkan ayaa dhinacooda sheegay inay ayagu lacagtaasi u aruurinayeen dadka tabaalaysan ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya balse maxkamad ku taalla maraykanka ayaa ku xukuntay waxaana haatan mar kale laga diiday raacfaan ay doonayeen xukunkooda inay ka qaataan maamulka gobolka shabeellaha hoosena waxa uu digniin u diray dadka inta badani ku hulan hurinta colaadda u dhexaysa dadka wadadega deegaanadaasi xilli uu ka qayb qaadanayay gogol nabadeed oo laga furayay degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe waxauna sidoo kale tilmaamay maamulka in gacan bira lagu qaban doono sidoo kalena lala dagaalami doono cid allaalay ciddii guddiga xalinta khilaafaadyada gobolka shabeellaha dhexe ay u arkaan inay ka soco waayaan arrimaha dib u heshiisiinta ee gobolkaasi ka soconayo xilli sidoo kalena si rasmi ugu dhawaaqay in gogasha nabadeed ee degmadaasi ay tahay mid furan
haddii ilaahay raalli ka noqdo diyaar waxaan u nahay xoogii xoolo wixii nagala rabo cid kaste guddiga shaqaynaayo ee nabadgelyada ka shaqaynaayo oo u arko inayna iskaga carqaladaynayaan inayna waxa deegaankaas maslaxad ugu jirto ayna ka shaqaynayo cid alla cidday u arkaan ayra ciddaanaa dhibaato nagu eh oon ka wadi la'annahay wanaaggii oon ka wadi la'annahay ayaan ka dhamay la'annahay cid alla cidday yidhaahna haddii ilaahay raalli ka noqdo gacan dowladnimaan aan ku qaban doonnaa ilaa dowladnimaan ka qaadanaynaa cid kasta ee aan u aragno inay gobolka shabeellada dhexe ay dhib ka wadana ballan waxaa diila raalli ka noqdo in tilaab dowladnimo laga qaado sharciga la hor keeno aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin gogashana sidaasay noogu furan tahay waxaana rajaynaynaa ummadda ku nool gobolka shabeellada dhexe guud ahaan inay dad nabadgelyo kuwada nool ay naqon doonaan deegaanka warshiiq oo dadka walaalaha wada degaanna waxaan rajaynaynaa wax loo aaya inay ka soo baxaan gogasha aan maanta dhignay aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin hadalka cali guudlaaba ayaa imaanaya xilli gobolka shabeellaha hoose baryihii dambe ay ka dhacayeen dagaal beeleedee u dhexeeya dadka wadadega deegaanadaasi kuwaasi oo inta badan isku qabsada dhuldaaqsimeed iyo sidoo kale waxyaabo la xiriira dhulka mayiga ah kuwaasoo dagaaladoodana u sababa khasaarooyin kala duwana soo gaara dadka deegaanka ku wada dhaqan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliyana waxa ay sheegtay in la tayay doono isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya sidoo kalena la dhigi doono agab casri ah si looga maarmo caafimaadka dhanka dibadda ah wasiirka wasaaradaasi marwaxaawo xasan ayaa waxa ay sheegtay in dhowaan la furi doono isbitaallo dhowr oo ku yaala gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo sidoo kalena loo dhammaystiri doono agabyadooda kala duwan waxayna sheegtay in lasoo saari doono xirfaldayaal caafimaad oo si aad ah loo tayeeyey sida ay ka dhawaajisay mar ay ka qaybgalaysay munaasabadda lagu dhagax dhigayay xarun ka mid ah xarumaha caafimaadka ee ku taala gudaha magaalada muqdisho warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayn waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu